taniyo burburkii dalka waxbarashada asaasiga inteeda badan waxaa gacanta ku hayay hay-ado samafala iyo kuwo gaar loo leeyahay halka kaalinta dowladdu aysan ka marnayn balse ay aad u koobnayd tayada waxbarashada weli weydiimo ayaa laga keenay iyadoo dadka qaar carruurtooda ee dalalka dariska ah u diraan si adeeg waxbarasho tayale u helaan haddaba dhallinyarada waxbartay ee ku nool magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose ayaa ku baaqay in la tayeeyo waxbarashada degmada iyo tan guud ahaan soomaaliya waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrinkaasi magacaygu waa cali faarax yuusuf waxaan ahay dhallinyarta waxbaratay ee ku nool degmada dhobley waxbarashada dhobley hadda sanadadii hore markii loo fiiriya hadda aad bay u fiican tahay sanadadii hore waxaa la dhihi karaa kama jirin sida jaamacadda oo kale iskuullada dugsiga sare ah tayo magaranaysa ay aada uma badnayn oo yaraayeen hadda laakiin waxaa la dhihi karaa dugsiyaashii iskuulladana aada bay u bateen jaamacadana way yeelatay laakiin heerkii la rabay iyo sidii la rabay ma aha tayadeeda iyo magaranaysaa macallimiinta hadday tareeri noqoto iyo magaranaysaa hadday noqoto qalabka sidaa magaranaysaa haddii la dhaho qalabka hadda braticaalka oo kale ee lagu dhiga maadooyinka kemistriga ee lagu bixiyo kombyuutarka waxyaalahaas hadda ma laha marka steb steb iyo hadda ku socotaao magacaygu waa xaafita xasan cabdulaahi qaabka loo tayeyn lahaa waxbarashada degmada waa in la helaa iskuul qalabaysan kaasoo leh macallimiin tayaysan oo sahli karaan bay-aad ilmuhu wax ku dhiganaya inay noqoto bey-a u diyaarsan waxbarashada macallimiintuna noqdaan macallimiin u leh khibradda inay waxbaraan macallimiintaasna waxaa lagu heli karaa sidaasna waxaa lagu heli karaa waxbarashada lagu tageyn karaa in macallimiinta ayagana tababar dheeraada la siiyo waayo macallimiin tayaysan ayaa soo saari karto waxbarasho fiican oo tayo leh si kastaba ha ahaatee waxbarashada ayaa waxay u nugushahay culaysyada dhaqaale iyo xasilooni darrada soo food saara bulshada walow burburkii dalka kadib la isku dayay in aysan waxbarashadu hakadgelin oo aysan joogsanin